إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xero ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur gaari ay wateen ciidamada shisheeye ayaa magaalada muqdisho ku jiray gaari yar oo watay qof shacab ah kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro lagu qaaday isbaaro ay ciidanka jubbaland dhigteen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo natiijo la-aan ayaa ka soo baxday baaritaan ay dowladda uganda ku samaysay sababta keentay jabka ciidamadeeda ku gaaray magaalada buulamareer ee dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa sheegay inay dhibaato ka jirto xabsiga dhexe ee muqdisho wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada buqa qabli ku soo bandhigtay askar kasoo goosatay dowladda federaalka dad rayid ah ayaa ku dhintay duqeymo ka dhacay koonfurta gobolka daarafuur ee dalka suudaan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xero ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool wararka naga soo gaaraya degmada xudur ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay xalay dagaal ku qaadeen itoobiyaanka ku sugan xerada degmada xudur faahfaahin oo ku aadan dagaalkii xalay ka dhacay degmada xudur ma aanan helin gaari ay wateen ciidamada shisheeye ayaa magaalada muqdisho ku jiray gaari yar uu watay qof shacab ah maxamed ciise ayaa faahfaahinaya gaari tow ah oo ay wateen ciidamada shisheeye ee la baxay admis ayaa isguuska kilomitir foor ee magaalada muqdisho ku jiray gaari yar oo uu watay qof shacab ah kaasoo marayay laamiga uu ku yimid gaari ciidamada afrikaanta admis ay wateen muuqaalo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinayay gaariga towga ah oo si bareer ah loo marsiiyey gaari yar oo nooca raaxada ah goobta uu shilkan ka dhacayna waxaa ku soo xomay dad fara badan ma jiro warar dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay falkan gaari jirsiinta ah oo ay ku kaceen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka bulshada magaalada muqdisho ayaa ciidamada shisheeye ku eedeeya inay iska jiiraan gawaarida iyo bajaajyada dadweynaha iyagoo aan u aabayeelaynin waxaa ka muuqata marka ay ciidamada shisheeye falalka gaari jirsiinta ah iyo kuwa toogashada bareerka ah ay sameynayaan inaysan jirin cid kale xisaabtanta ama wax u raacata jasaaka allaahu khayran kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiye muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday isbaaro ay ciidamada jubbaland dhigteen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo mahad cubayd ayaa faahfaahinaya kanaalka wararka alkataayib ayaa xalay baahiyey muuqaal soo bandhigaya weerar xooggan oo ay shalay aruurtii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula kalaheen isbaaro askar ka tirsan maamulka jubbaland u tiilay afaafka hore ee deegaanka baar sangooni oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka bilowga muuqaalka waxaa la arkayaa kaamirada alkataayib oo soo qabatay askarta maamulka jubbaland oo waddada laamiga ah isaga socda iyagoo warmoog ah intaas kadibna mid ka mid ah gantaalada garbaha laga geno ayaa lagu ridayaa ayadoo rasaasta qoryaha kale laga ridayo ay xigto dagaalku markii uu bilowday kadib waxaa goobta isaga baxsaday intii carari kartay oo ay ku jiraan kuwo dhaawac ah halka intii kale oo ay rasaastu haleeshayna la bilqay goobta dagaalka weerarkan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegtay inay ku dishay ugu yaraan toddoba askari kuna dhaawacday afar kale halka ay kusoo furatay shan qori oo a k forty-seven ah iyo qoriga b k m-ka marar badan waxaa deegaanka baar sangooni lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo halkaasi xero ku leh
natiijo la-aan ayaa kasoo baxday baaritaan ay dowladda uganda ku samaysay sababta keentay jabka ciidamadeeda ku gaadhay magaalada buulamareer ee dalka soomaaliya dhowaan dowladda uganda waxay soo dirtay saraakiil ka tirsan ciidamada wadankeeda kuwaasi oo ay sheegtay inay baaritaan ku sameynayaan weerarkii bishii mey gabagabadeedii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo afjareen xeradii uganda ay ku laheyd magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad saddex bilood oo ay halkaasi baaritaan ka wadeen ayaa wuxuu kusoo dhammaaday natiijo la-aan iyadoona ugu dambeyn ay sheegeen in arrinta oo keliya ay tahay dayac ay sameeyeen ciidamada wuxuu sheegay in dalkooda dib ugu noqonayaan islamarkaana ay arrinta soo baxday amaba dhibaatada gaartay ciidankaasi markii ay qiimeeyeen ay dib ula noqon doonaan la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha uganda museveni lix iyo labaatankii bishii mey ee lasoo dhaafay weerar halkaasi ka dhacay oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen yugandeeskii ku sugnaa magaalada buulamareer ayaa waxaa lagu dilay laba boqol oo isugu jira askar iyo saraakiil ka socotay dalka uganda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa sheegay inay dhibaato ka jirto xabsiga dhexe ee muqdisho maxamed damiin ayaa faahfaahinaya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa maalintii shalay ka warbixiyey booqasho ay ku tageen xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo qeybo badan ka kooban xabsigan oo ay ku xidhan yihiin dad badan oo isugu jira rag iyo haween ayaa waxa ay ka sheegeen tacadiyo ku aadan inaysan u qalmin dadka qaar waxa loo haysto halka kuwo kalena aanay wax maxkamad ah la geynin mid ka mid ah xildhibaanadii tegay xabsiga ayaa waxa uu yidhi sida tan dhammaan waxay noo sheegeen inay rumaan yihiin oo weli maxkamadi xukumin qaarkoodna maxkamadda la horgeeyey qaal hal mar lahorgeey la horkeenay qaarna laba mar la horgeeyey halka qaarkoodna la horgeeyey wax ka badan toddoba jeer iyadoo aan wax xukun ah lagu ridin ayaa xabsiga dib looga soo celiyey maxaabiista aan soo aragnay waxa ay u kala xidhan yihiin maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda sare maxkamadda racfaanka maxkamadda gobolka shabeellada hoose waxaana la tusay maxaabiis u xidhan maxkamadda ciidanka qalabka sida sidoo kale waxa uu sheegay inay xabsiga ku xidhan yihiin dad da ah oo uu ka mid yahay nin boqol sano jir ah qaybta biyamundo waa qayb aad u weyn waxaan galnay oan soo kormeernay laba qol oo midkood ay ku xidhanaayeen dad aad u da-weyn oo odayaal ah oo da-doodu u dhaxayso konton ilaa siddeetan inkastoo oday halkaa aan kula kulannay uu noo soo sheegay inuu jiro in ka badan boqol sano waxaan kaloo iyana halkaa ku soo aragnay qol ay ku jiraan carruur da-doodu u dhaxayso afar iyo toban ilaa toddobiyo toban sano oo weli maxkamad aan la geynin haweeney ka mid ah xildhibaanadii xabsiga tegey ayaa waxa ay sheegtay in dhismaha dadku ku xidhan yihiin uu noqday mid duug ah dhismo ahaan sidoo kalena waxa ay sheegtay inay soo aragtay dad badan oo cadaalad darro ku xidhan qof u xiran yahay telefoon niclaah in lix bilood xabsiga aan ognahay duruufaha gaarka ah ee haysta oonaan hadeertaan laga la dhisi karin ama aan la dhihi karin lacag inta la geliyo hadda ha laga dhigo xabsiyo u qalma in dadka lagu xiro maadaama duruufay jirto inay haddana dadka isaga xirnaadaan wax yar ama qof magtiisii la qaato intuu iska sii xirnaada dhintay ama dee warqadda sida ku qoran duruufo kala duwan oo intaasoo nooc ah waa mas-uuliyad xildhibaanada kuwa jooga iyo kuwa maqandusha ka saaran dhowaan ayay ahayd markii wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka uu shaaca ka qaaday in xabsiga dhexe ay barwaaqo ka jirto islamarkaana dadka ku xidhanna ay raaxo ku nool yihiin
wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada buuqa qabli kusoo bandhigtay askar kasoo goosatay dowladda federaalka zakariya cumar ayaa inoo haya
askartan ayaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga hiiraan iyadoona si wanaagsan ay u soo dhoweysay wilaayada waxaana ay ka sheekeeyeen waxyaabihii ku dhaliyey inay ka mid noqdaan askarta iyagoo sidoo kalena ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay bulshada ku hayeen muddadii ay ka midka hayeen askartaasi waxa ay sidoo kale tilmaameen cabsida iyo duruufaha haystay muddada ay ka midka hayeen askarta dowladda federaalka salmaan carisfa xasan qaybta booliista baataqsiyada iyadoo aan ista shaqaysaa horta markii hore dhibaatooyin aan la dulmay oo nimantii mubtadiinta ay qabteen qabashada bacdi xabsida dhexdiisaa lagu tashtiiriyey sidaasaan bactasi ugu noqdaan isbartiibadan tababartay anaa asalkeeda hore waxaan ka shaqaysanayay dhismooyinta feeryoolaha suuqa xoolahan aan ku noolaay degmada hilowaa sidaas idoobta ah howlgal habeen inuu dhacaa lagu afduubtay muddo sanad iyo barcmalaan madaxtooyada ku xayirnaa oo intaas lee cadaadihaya oo dhabarteeda xataa juduud badanaa ku yaala oo u dhibaataysanaa ilaa biri sidiyaan aanu ugu mid noqday على عثمان محمد عسلين أنا عن كراعي يلقسن كراعي الشيطان وراعي هذا الوالد كي ما ذيو فرن دعوة فرن وار وإيري ما ذيو وانا يو ودي أن فيري معناها و ay xumaatay habeenkii oo waalidii laga rabo adiga oo geeda ay cakarinta loo leeyahay bax qoryaas ninkaa ka qaaday meesha fuul xaaladda meesha ka jirto wallahi xal adag waay ilaahay kuma darnaada daruuf wax dharku gadaa male kabadeegaagooda xusinaa male waxaa goobta askarta lagu soo bandhigayay goobjoog ahaa oo ka hadlay ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaaska beesha gaaljecel isagoona sheegay in koodayaal ahaan ay soo dhoweynayaan askartan ka timid safka dowladda federaalka islamarkaana ka mid ahaa kuwa dhibaatada ku hayay bulshada soomaaliyeed iyo deegaanada lagu maamulayay shareecada islaamka waxaana uu u baaqay weli kuwa ku harsan safka ciidamadaasi isagoona sheegay inay fursada u furan tahay islamarkaana ay ugu baaq inay soo gaaraan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka maantana aadaan ugu faraxsannahay dhallinyaradeenni soomaaliyeed oo la qalday ummadeeda iyo dalkooda iyo maaragtay duulaankii lagu soo qaatay jaanibka ka ahaa ee dulmiga iyo edabdarrada gaalada ay soo qaad garabku inay ka yimaadaan maanta ay danahooda adduunyo qabsadaano oo ilaahay tabaaraka watacaala xaggiisa u jeestaan waa ku faraxsannahay waan idin soo dhaweynaynaa weli waxaan leenahay inta ku hartay meesha oo ku harsan ilaahay tabaaraka watacaala ka cabsado oo toobadkeena maanta meesha aad joogtaan qof walba wuu dareemi karaa waxa aad ku haysaan iyo sida ay tahay waa dareemaysaan xerega ood haysaan kii rabe ma ahan waa xereg gaalnimo iyo maaragtay iyo alle ka fogaansho ah waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala ka cabsado ilaahay tabaaraka watacaala u toobad keeno intaysan maaragta ilaahay tabaaraka watacaala gacantiisa ay idiin soo gaarin oo idiin qabanin oo gacmaha muslimiinta ilaahay idinku halaagin waxaan leenahay fursadaad haysataan ka soo baxa ka soo dhammaada askarta dowladda federaalka ayaa inta badan waxa ay soo gaaraan deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona marar badan lagu soo bandhigay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah waxaana xusid mudan in askartii kuwan ka horreysay lagu soo bandhigay isla wilaayada islaamiga hiiraan waad mahadsan tahay zakariye bayaan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ka soo saartay howlgalla ay ciidamadeeda ka fuliyeen gobolada banaadir iyo jubbada hoose ayaa waxaa lagu baahiyey baraha internetka bayaanka oo ka koobnaa laba bog ayaa waxaa lagu faahfaahiyey howlgallada oo dhacay maalintii shalay oo ku beegneed shan iyo labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada howlgallada lagu soo bandhigay waxaa ka mid a weerar kamiin ah oo shalay ciidamada mujaahidiinta ay u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay magaalada muqdisho weerarkaasi kamiinka ah waxaa la xaqiijiyay in labiyo toban askari looga dilay ciidamada dowladda federaalka waxaana intaa dheer in mujaahidiinta ay gubeen laba gaari oo ka mid ahaa gaadiidkii ay ciidankaasi wateen iyadoona dagaalka lagu laayay laba ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay askartaas dhanka kale bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay kasoo baxay waxaa lagu faahfaahiyey howlgallo isugu jira isbaarasifayn iyo dagaal toos ah oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo isku darka weeraradii shalay mujaahidiinta ay fuliyeen waxaa ku dhintay ayaa la leeyahay toddoba iyo labaatan askari iyadoona tiro kale ay ku dhaawacmeen warkaan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon dad rayid ah ayaa ku dhintay duqeymo ka dhacay koonfurta gobolka daarafuur ee dalka suudaan dalka suudaan waxaa weli ka soconaya dagaalada xoogan ee u dhexeeya ciidamada milatariga xukuumadda suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee uu hogaamiyo xameyti duqeymo xoogan ayaa laga soo warinayaa gobolka daarafuur ee dalka suudaan taasoo ay ku dhinteen dad rayid ah ugu yaraan lix ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqeymaha ka dhacaya gobolka kuwaasi way isweedaarsanayaan dhinacyada isku haya talada dalkaas duqeymahan ayaa waxay socdaan muddo saddex maalimood oo xiriir ah waxaana mararka qaari jira iska horimaadyo ciidamada dhexmaraya warkii subaxnimo oo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon dhegaystayaal waynageynta